gobolka hiiraan oo idil waxaan weysinaynaa in la bedelay uusan mar dambe uusan ka shaqay doonin gobolka hiiraan madaxweyne waare wax hirshabelle la yidhahdo ma jiraan waa la casiray waa dhacyey gobolka waxaa guddoomiye ka ah oo madaxweyne ka ah oo wax walba ka ah yuusuf dabageed yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed asaa ilaa iyo amar dambo shaqaynaya intaa reer hiiraan ay ka tashanayaan ayaga ayaa caayahooda ka tashanaya ayaga ayaa taladooda soconaysaa ilaa ayaa saacaddanna asaga ayaa madaxweynanka ah guddoomiya gobolka ah maalintii la doorta ilaa saacadda la joogo wax ay ku soo kordhida oo ilaahay abuurta male dadkaynaa boohaayo meel kastaa naga xidhan waa rafaadaan qabnaa dhibaataan qabnaa baahiyaa ka jirta gobolka masaakiintiyaa ku ba'day canshuur waa la qaado jooharaa lagu shuba wax kasta waa la qaado jooharaa lagu shuba garoonna looma dhisin waddanna looma dhisin wax na loo qabto hirshabeelle noo qabato ilaahay abuurto ma jiraan saacaddan laga bilaabana hirshabeelna waa diidnay waxaa nasiib darre ee raa hiiraanow markuu ka hadla guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha anaga dhammaanteennu matalaa soo maaha ayaa ree hiiraan markuu ka hadlo in la yidhaahdo waa la bedelo waa nasiib darro midda kaleetood haddana in la yidhahdo nin raa hiiraaneh kala wareega xilka waxaa leeyahay ninka la yidhi saas inuu hunguriga dib iskugu celiyo oo maxaan ku dhahay ayaa raa hiiraan asgiira oo ka fikiro ma ahan inuu canshuurta la yidhaahdo jahar u qaado intaas jirii loo soo doorto